isbitaalka iidow degmada xudur ee gobolka bokooli waliba laka bilaaway qaliimo shal duwan laka suubiyow qiibaha jirka sida daawayowka weliba qaliimada laka suubiyow quumanka saanka dhigo iyo weliba qaybo kalaa qaliimadan oo dareero doona muddi waliba haddii laka suubiyay dhowr qof hanasan laka guulaysaday qaliinsho welibana hana kumada dadka lan suubiya qaliimadan oo ku hadaliyo kuma hadnageena barnaamijka qaliinka iyo heleen xiraabtii qaliinkii ay bilaawday anuu meel eray mudan walaa ka dhawaayba waanuu walaalku gooydi bilowday bari oo en laaga ambadan dhowr saniya may tumay dhowr saniya salay dhawaay marka reed may lahaa hay faa'iidaysto lahaa en in kuujir fay faa'iidaysto jaanis muhiim ee oo may baaha en ay faa'iidaysto lahaa aheenka maxadi isbitaalka iyadoo dheenka galay alxamdulilah hadantii la galayba qufo hadu ku faylayin ilaahay mahadskule lanka abaabuli macla digtoorka iyo abaasimaajaya ilaahay mahadnaga yoo dhagaan mahadnaga alxamdulilah hada sidiisuna adiga wedan ilaahay ka mahadsan waana makadahaawsaniini ini aan hamaanbaho hajan lahaa eed iyo eed hata ilaahay mahadnaga doctor isaaq maxamed nuur borow iyo ku hadalay qaliimadan dareera iyo fursadooyinkii oo haystaan bulshada degmada uusana sidookalanka baagay inay ku faa'iidaysadaan runtii howlasobalkaas filaninka bilowdii oo insha allah dhakhaatiirtii ulusuhaan hana dirin oo insha isbuucanka wadeen insha allah baaritaano manaa qofkii dhimanaa dhigaa ku jirin iyo insha allah marka dhigaa marka la buufiyaay qofkii daawan baahna daawayaay qofkii manaa qumishay daawan baahna daawo la siiyaay qofkii manaa qaliin hayna insha allah qaliin la barimiyaay marka qof kolkii omana oo insha xanuunada lahadhin marka sambooradii waxaasna marka daawo lagu qoraay haddii baaritaan kubad nasuubi iyo la isticmaalo qalabka oo insheeda kaamirooyinka laga fiiriya omana dhigaha sanka iyo cunaha runtii eedan kumahadnaqan dhakhaatiirta oo iyana mansuul gareynay barnaamijkaas boqol laga suubi garaan degmada hudur oo istaalka iyadoo laga suubi runtii howlaasoo markaas insheeda waqti dheer habilaawati oo dhan dhowr adeegi iyadoo oo marka insha marar badan taa iska dayni marka nisbada golaad laakiin hadda ilaahay suurta geli marka insha allah geeka nooli bahay tahay qaliimadan ka horeeya la suubi runtii qaliimadaas oo ent-ga waa qaliimo aad u fududu insha allah haddii marka iyo oo la isticmaalo qalabyada marka anestesiyada marsa marsa suuxdinta ayubaa la isticmaalay anesthesia machines mashiino oo laga talagaliy suuxdinta qofka qofka marka intii saalada ka jarnagni mana insha allah sudaas ka jaraasa markii saalada lagu biyaawna insha allah qofka suntu bahaas ku baadina howlasha caadiga marka isku wadadaa iyadoo markaas laga bilaabo waxyaaba qabowga marka insha sida iskaraamka iyo waxyaaba lamidka runtii haddana waliba halkan dadkii oo insha allah hiraabto qaliilka suubi iyo oo marka farsa qofka goreeyay qaliilka suubi marka insha allah hoob la habiin marka howlasha caadi isku wadadi oo dadkii hadda bukaanada saanta siin hadal ay haayeen marka taasna marka waliba waa ulol oo dadka qabeen ahayti inay insha allah marka qofka mana aqalo ama dhibaato la kulmay ama suxdinta ama walaalas iyo marka dhibaatada marka walaa ilaa qadar goona laakiin walaa dadaala iyo walaa joogtiya marka biyahana xaaladda unugna marka waa taasna marka waliba kurfadaanana dadka deegaanka marka iniyo ku faa'iidaysadaan qaliimaadka marka oo qumanka ah iyo oo marka hore marka ka bahan jiraan meelaha fafog runtii waliba fadaan iyo ku faa'iidaysadaan qaliinka wal ulsma ah meelkaan insha allah qofka manaha suxuudada lisyaalna insha allah daqiitaankaas markaas qaliinka laka suubiyaw lay manaha suxuudinta jaarasa gaasay marka suxuudinta qofka kolka usoo kujara mana qofka haka he marka ogaalasha usoo caadiyay baadina insha allah holasha kala caadi isku wadaa iyadoo marka warjiifa qofka nibaahadaan keliya marka insha allah saacadoo warugeyo inti marka haashi laku jagarayo bacdina marka dhakhtarka insha allah daawooyin kala fasaxo marka hawa manaa baahdan maalmo kalma dhakhtarka saxaqowda kor laakiin mana waldhibeen ma eh insha allah marka waliba rajeyna in dadka deegaanka ama degmada xuturna waashay ku faa'iidaystaan waliba isboogeen koreya la fuli qaliimadan hana sanadad badan iyo ku faa'iideen iyoona weli isdareera doona isbuudaha dareeraa